magaalada tanijohar waxaa ka howlgala ilaa iyo saddex jaamacadood kuwaasi oo ay wax ka bartaan ardada ka khalinjibisa dugsiyada sare ee magaaladan ku yaala jaamacadaha magaalada johar ku yaala ayaa daboolay baahiyada ugu badan ee dhanka waxbarashada oo ay ardadu ay u raadin jireen magaalooyinka ay muqdisho ka mid tahay iyo dowladaha ku dhowdhow soomaaliya jaamacadaha ku yaala magaalada tani johar ayaa loogu baaqay inay tayayaan nidaamka waxbarasho ee ay jaamacaduhu bixiyaan taasi oo suurtagelin karta in ardada ugu badan ay wax ka bartaan guud ahaan jaamacadaha magaaladan ku yaala cabdirashiid maxamuud cali waxa uu ka mid yahay ardada wax ku soo bartay magaalada caasimadda muqdisho balse johar dib ugu soo laabtay waxa uu dhiirigelinayaa waxbarashada gudaha magaalada tani johar waxa uuna jaamacadaha ku yaala magaaladan uu ugu baaqay inay kordhiyaan tayada mucalimiinta xisooyinka bixiya iyo nidaamka waxbarasho ee jaamacadaha taasi oo uu sheegay inay dabooli karto baahida waxbarasho ee loo aadi jiray caasimadda muqdisho waxaa isleeyahay taasna waxay ku xiran tahay macalimiinta iyo dadka waxbarashada aadka xooga u saaro ayagana waa baaq ahaanna waa ugu dirayaa inay ku dhiiradaan in magaaladan ay keenaan waxbarasho marka macalin reer jowhar ah inuu jaamacad muqdisho ku taalo macalin ka noqon lahaa inuu waxaa uga wacana isleeyahay inuu jaamacaddaas kambaskeeda kale jowhar in laga furo inuu ku dhiiriyo uu macalin ka noqdo taasna aad usoo dhaweyn lahaa wasaaradda waxbarashada waxbarashada gobolkan koley ama statekan dhanba iyadaa mas-uulka ah waxaa ugu weyn wasaaradda berila looga mahdin doonane waxaa waaye dadka wax ku bartay gobolkan ee kasoo baxay sida ay adduunka ula jaan qaadaan haddii maanta wasaaradda waxbarashada ay tayeyso waxbarashada macalimiinta waxbaraya ardayda tayadooda la huubiyo imtixaanaad saxe laga qaado ardayda kasoo baxayso jaamacadahaas ama jaamacadaha gelaya laftooda si xoogan loo fiiriyo waxaa isleeyahay waxaa faa'iido badan ay unoqonaysaa wasaaradda lafteedana faa'iidey u noqonaysaa wasaaradda markii jiilka waxbarasho ee xilligan wasaaraddu shaqeynaysa soo baxaay markay noqdaan jiil waxbarashadii saxda ah wato wasaaradda kulli waxaa isleeyahay faa'iidey u noqonaysaa statekana faa'iidey u noqonaysaa marka wasaaradda waxaa ugu baaqi lahaa kulli macalimiinta waxa ugu muhiimsan waxbarasho markii la albaabkooda loo soo galo macalinka haddii macalinka uu tayeysan yahay ardaygana tayo yeelanaya marka xarumaha waxbarashada maadaama iska jiraan dadka dalka dhaliilo oo waxyaaba noocaas oo kale waxbarashadeena inay iska liidato taas adduunka dhan ala qabnaa iyo waddanka dhan dhib ma lahan laakiin si gaara wasaaraddu waxaa ugu baaqaya inay tayada macalimiinta ka fikirto cabdirashiid maxamuud oo sii hadlaya ayaa ugu baaqay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle in magaalada ay ka hirgeliso jaamacado waxbarasho kuwaasi oo ah jaamacado dawli ah suurtagelin doonana in ardadu ay ku nagaadaan magaaladooda waxbarashada gudaha magaalada tani johar muddooyinkii ugu dambeeyey isbeddel ballaaran ayay samaysay marka loo eego dhanka jaamacadaha waxaana ardada ugu badan ee ku nool magaaladan ay wax ka baranayaan jaamacadaha magaaladan ku yaala taa oo noqotay mid dhiirigelin ballaaran u noqota barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha magaalada ku yaala kuwa kasoo qalinjabiya caasimadda muqdiso jaamacadaha ku yaala kuwa oo waxbarid iyo shaqaba usoo raadiya magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle